فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysyada qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shan iyo toban askari oo dowladda federaalka loogu dilay magaalada muqdisho iyo labo kale oo loogu dilay gobolka gado weerarkaas oo loo adeegsaday qarax iyo kamiin ayaan faahfaahay idinkaga haynaa insha allah sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan gaaladaas aad dareemaysaan meel kastoo ay joogto way ku madaysan yihiin in nuurka ilaahi subxana wataala dumiyaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo laga waraystay arrimo dhowr ah iyo warbixin shisheeyaha uu daabacay oo sheegaysa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii ku dhacayso dowladda uganda waxay cod dheer ku dalbanaysaa in ciidamada uga la-day soomaaliya magdhow laga siiyo oo yay magdhowa ka rabta ma xarakada mujaahidiinta al-shabaaba mise qole kale barnaamijka ayaad ku maqli doontaan insha allah waxaa isa soo taraya nabadoonnada soomaaliyeed ee ka hadlaya kulamadii badda soomaaliya looga gorgortamayay ee toddobaadkan ka dhacay magaalada ankara xoolihii annagoon lahayn oo ummadda muslimiintaa lahayd hantidii keliya ay lahayd waa biyahaas badda oo maanta etoobiya leedahay annaga hana la siiyo iyo waydin siinaynaahe ka soo baxa ee ninkaad ballanka la soo gasheen iyo maya shuruud ha nagu xirinin ee na siiya waraysi ayaad maqli doontaan barnaamijka waxaan kaloon idinkugu haynaa wakaa heersara mare an hablaha hadiidiya haraf qur'a an xisaabtii bay barteen wakaa heersara mareen hadii kale waxaan lahaa ku dhowaad konton haween ah oo daaciyaad ah oo ka qalinjibiyey macad ku yaala kuntuwaari iyo dacaaraha oo ka tirsan shabeellada hoose warbixin ayaan idinkaga haynaa waxaan meesha ka marnayn wararkii caalamka iyo xubinta caafimaadka ee dadka cunna noocyada ugu horreeya la yaqaan waxaa ka mid ah sida carruurta dadka maskaxda ka waala naagaha uurka leh barnaamijka waxaa igala qaybgalaya qaar ka tirsan wariyaasha idaacadda alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysyada هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
dhegaystayaal mar kale waxaan idin leenahay kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysyada inta aanan gelin qodobada hordhacaad ku maqasheen waxaan ku bilaabayaa wararkii caalamka waxaana soo jeedinayaa cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay waxaa degmada dayniile ee magaalada muqdisho ka dhacay qarax xooggan oo lagu beegsaday goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka goobta isku imaatinka ah oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu weeraray qarax aad u xooggan kaasoo geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan shan iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhintay qaraxa halkay ku dhaawacmeen tiriintaasi ka badan mas-uuliyadda qaraxa khasaaraha dhaliya ayaa waxaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab geesta kale kolonyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo ka soo baxay degmada luuq kuna sii jeeday degmada doolow ee gobolka gedo ayaa waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab laba goor weerar ka midnah kula beegsadeen degmada muraad qabe oo u dhexaysa labadaasi degmo waxaa kamiinkaasi lagu dilay sida ay wararku sheegayaan hal askari halka lagu dhaawacay saddex kale duqaymo iyo xasuuqyo ka dhacay marinka khaza oo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah duqaymo kala duwan oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza waxaa ku shahiiday in ka badan soddon iyo afar ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan guryo iyo goobo ay ku hooyanayeen dadka qaxootiga ayaana sidoo kale ku burburay madaafiicda goobta iyo sidoo kale ciidanka yahuudda ku garaaceen deegaanka talal hawa ee koonfurta magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan xaaladda waddanka suudaan oo laga deerinayo iyadoo colaadda suudaan ay sanadkii labaad holcayso islamarkaana inta badan gobollada dalkaasi ay dagaalla ba'an ka socdaan ayaa waxaa arrinkaasi ka dhashay dhibaatooyin baaxad leh iyo xaalada adag oo dhanka bani'aadamnimada ah hay-adda gargaarka ayaa sheegtay in xanuunka daacuunka oo ka mid ah caabuqyada dalkaasi ka dilaacay ay u dhinteen in ka badan saddex boqol oo qof sida laga soo warinaya sarkaal ka tirsan hay-adda isku magacowday caafimaadka adduunka ee w h o sarkaalkan ayaa sheegay in ko iyo toban kun saddex boqol labaatan iyo toddoba xaaladood oo daacuun ah iyo saddex boqol toban iyo lix dhimasho ah la soo warinayo islamarkaana halista cudurkaasi ay ka jirto dalkaasi wadanka qatar ayaa lagu soo gabagabeeyey wareegii ugu dambeeyey wareegii ugu dambeeyey ee wadahadalka xabajoojinta dagaalka ka soconaya marinka khaza iyo qorshaha maxaabiis isdhaafsiga ayaa xalay lagu soo gabagabeeyey dalka qatar iyadoo aan wax heshiis ah dhinacyadu gaadhin dhexdhexaadiyayaasha ayaa xusay in haddii la aqbalo soo jeedinta cusub ay suuragelin doonto in si deg deg ah loo dhammaystira heshiiska ergooyinka ka kala socda saddexda dal ayaa khamiistii iyo jimcihii dadaal badan geliyey sidii dhinacyadu ay heshiis u gaari lahaayeen kadib kulamo xidhiir ah oo ka dhacay caasimadda dawxa socdaal uu antonia blinkan ku tagay deegaanada yahuudda mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sareeya maraykanka ayaa maanta oo sabtiyaha gaaray gudaha dhulka ay yuhuuddu xoogga ku haysato xilli ay weli jiitamayaan qorshooyinkii la doonayey in xabajoojinta looga gaaro gudaha khaza wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antonia blinken ayaa gaaray deegaanada ku hoojira gumaysiga yuhuudda wuxuuna durbadiiba la kulmay qaar ka mid ah saraakiisha gumaystaha yuhuudda iyagoona ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya waxa dagaal ah ee wajahayaan wasaaradda difaaca ingiriiska ayaa maanta shaacisay in ciidamada yukrein ay adeegsan karaan hubka ay siiyeen intaay ku guda jiraan howlgallada ay ka wadaan gudaha ruushka inkastoo ay wasaaraddu xadiday isticmaalka ama adeegsiga gantaalada riddada dheereeya ee shadow wasaaradda ayaa warkay soo saartay ku sheegtay in hubkay ugu deeqday yukrein loo adeegsan karo dhulka ruushka si waafaqsan sharciga caalamiga ah warka ayaa lagu sheegay in yukrein ay xaq u leedahay inay iska difaacdo duulaanka sharci darada ee ruushka taasoo aan meesha ka saarin in la weeraro bartilmaameedyada ruushka tani ayuu micnaheedu yahay in taangiyada britain gantaalada lidka taangiyada iyo qalabka kale milatariga ee la siiyey yukrein loo aadiisan karo qayb ka mid ah dalka ruushka si ay yukrein iskaga difaacda weerarada ruushka intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka سأبقى فخورا بإسلامي
dowladda uganda waxay cod dheer ku dalbanaysaa in ciidamada ugu leeday soomaaliya magdhow laga siiyo waxaa arrintaa noogu waramaya mahad cubeed taliyaha guud ee ciidamada uganda ee magacooda loo soo gaabiyo u b d f jenaraal mosi kainorogaba oo ah wiil uu dhalay madaxweynaha dalkaasi yuweru museveni ayaa ka dalbaday maraykanka inuu bixiyo magdhowga ciidamada uganda ee ay soomaaliya ku dishay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qoraallo xiriir ah oo uu dhigay barta ekis ayuu taliyaha ciidamada uganda waxa uu ku sheegay inuu ka dalbanayo maraykanka inuu bixiyo ugu yaraan boqol milyan oo dollarka maraykanka ah taasoo uu sheegay inay tahay waxa ugu yar ee ay maraykanka ka sugayaan inuu magdhow ahaan u siiyo waxaan maraykanka ku leeyahay ugu yaraan boqol milyan oo dollar maadaama aan shaqo ka qabannay soomaaliya waxaan sugnaaba waa in nagula soo wareejiyaa lacagtaasi ayuu yidhi taliyaha ciidamada uganda moxamed amiin suweef oo ah ergeyga gaarka ah ee midowda afrika u qaabilsan arrimaha howlgalka admis ayaa dhowaan shaaca ka qaaday inay diiwaan geliyeen khasaare dhan afar kun oo askari dalka ugu badan ee ciidamada looga dilay soomaaliyana uu yahay dalka yuganda waddanka yuganda ayaa ah dalkii ugu horreeyey ee dhaca bariga afrika kaasoo ciidamo duulaan ah u soo diray soomaaliya labada kun iyo toddobadii xilligaasoo waddanka qaybo ka mid ah ay joogeen ciidamo itoobiyaan ah oo gumaad arxandarro ah u geysanayay shacabka soomaaliyeed inkastoo yuganda iyo dalalka kale ee ciidamada u soo diray soomaaliya ay wateen halkudhigyo marin habaabin ah oo ay ka mid tahay nabad ilaalin haddana ciidamada yuganda ayaa muqdisho ka geystay gaboodfalladii ugu wuxuushnimada badnaa iyagoo duqaymo aan loo meeldayn ku dilay kumanaan ruux oo soomaali ah dhanka kale ciidamada yuganda waxaa iyagana gaaray khasaaraha ugu badan ee dalkan loogu geystay ciidamada shisheeye ee ku soo duulay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana tobannaan howlgallo oo qorshaysan waxay ku beegsatay ciidamada yuganda iyo saldhigyadooda ay ka joogaan muqdisho iyo shabeellaha hoose waxaa dagaalladaasi lagu dilay boqolaal askari oo yugandhees ah halka tobannaan kale oo maxaabiis ahna ku jiraan xabsiyada al-shabaab weeraradii ugu dhiigdaadashada badnaa ee ay ciidamada yuganda la kulmaan ayaana waxaa ka mid ahaa weerarkii jannaale ee labada kun shan iyo tobankii iyo weerarkii buulamareer ee labada kun saddex iyo labaatankii kuwaasoo dhammaantood ka dhacay gobolka shabeellada hoose فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
waaliga jubbada hoose oo ka hadlay arrimo kala duwan kadib markii waraysi ay ka qaaday idaacadda andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana waraysigu u dhacay sida tan sheekhana waxaad faahfaahin naga siisaa xamlada irshaadul umma ila sabiili rashaad iyo sida dardarta leh ee kaga socoto degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Een, جزاك الله خيرا walaalka guud ahaan xamladii oo walaayada jubbada hoose ka socotay magaceedana uu ahaa irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad shacaarkeedana uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi Een, xadiidkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo aad wada garanaysaan xamladaas guud ahaan walaayada waxaa ugu socotaa si dardar leh baa ugu socotaa walaayada guud ahaan muxaafadaadka sida jamaame kamsuuma xaqar dhoobley oo ayadana moogtahay maalmahan ay ka socotay yara lafageri Ee, guud ahaan markaan waxaan leenahay walaayada saxowli ah baa kaga socotaa xamladaas muxaafadaadka waxaa kale ka mid ah muxaafadada kismaayo oo loo yaqaano wayaanta iyo muxaafadada ee, badhaadhe oo loo yaqaano joore waxaa kale jiro tuulooyinka oo maogtahay inta hadda aan sheegnay hoostagayana ayadana waxay ugu socotaa sahowli ah waxay ka socotaa baadiyadiiba ku socotaa waxay ka socotaa ee, tuulooyinkaba ku socotaa waxay ka socotaa meel kasta oo aan is leenahay dad baa joogo maanta qof muslima ku nool ee, sahowli baa ugu socota wala jazaaka allahu khayran waataa sheekhana inta badan maxay tahay waxyaalaha laga wacyigelinayo bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada Ee, jazaaka allahu khayran walaalka Een, waxa laga wacyigelinayo waa guud ahaan wixii shareecadan rahmaanka ah oo na fartay in dadka muslimka ah laga wacyigeliyo humaanta oo layska reebo wanaaggana ummadda la faro xadiidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo ahaa man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi inaan dhaqangelino oo qof kasta oo muslim ah waxa shareecada rahmaanka oo u diidayso inay ka fogaado waxay shareecada rahmaanka faraysana oo sii qaato gaar ahaanna waxaa ka mid ah waxyaabaha si weyn ah ummaddan loogu wacyigelinayay sida een, waxa maanka dooranayo oo muqaadaraadka een, sida moogtahay taleefanada waaweyn oo moogtahay humaanta iyo fisqiga iyo balaayada lagu faafinayo een, ayaa ka mid ah iyo waxyaabo kale oo fara badan oo moogtahay ummaddan looga digayo baa ka mid ah waxaa kale ka mid ah sida dharka oo moogtahay qofkan ku dhegan waxaa kale ka mid ah dharka oo ku buufsan anshaxumada sawirada gaalada iyo een, waxaa kale kamid ah mogtahay qofka tanta uu xeeranayo sidii mogtahay gaaladii amar u xeeranayo tantii dhinac waa banaynaya horna waxaa ka dhigaya waxa dheer baa ka dhigaya oo aad ba markuu dheeraynaya waxyaabahaas baa kamid ah marka waxyaabaha mogtahay uu maanta keenayo oo ay muhiim tahay in dadkan muslimka ah ee aan ugu digno oo shareecada raxmaankan ay qaataan Een, guud ahaanna wacyigelinta oo ummaddan lagu wacyigelinayo waxaa ka mid ah dad culamaa u rabbaaniyiin ah oo ajillo ah baa ka qayb qaadanayso Een, dadkaas markaan waxay samaynayaan bulshada kala duwan baa la kulmaayaan waa ka wacyigelinayaan waxay u sheegayaan shareecadii ba xasuusinayaan waxay kala samaynayaan nadawaadba qabanayaan oo maogtahay ummadda ay iskugu imaanayso waxay kala samaynayaan maraakiistii iyo gabdhaha iyo xaweenkii iyo kala duwanba iyagana muxaadaraad iyo kheer iyo diin ay u sheegayaan guud ahaan markaan bulshada kala duwan dadkii xirfadleydii oo moogtahay ka shaqaynayso barta iyo gaadiidka iyo mootooyinka iyo ayagana si gooni ah baa loo beegsanaya oo moogtahay naftirkooda in ay kheerkan iyo wanaaggan socdo aan ka qadin guud ahaan markaan waxaan leenahay eh, si guud ah baa ummaddan kheerka u sheegaysa bulshada markaan usoo noqono ee maalmihii lasoo dhaafay sheekh axmed degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxaa socdaal ku marayey lajno ka kooban mas-uuliyiin culimo iyo salaadiin dhinaca bulshada maxay kala kulmeen xubnahaasi
jazaaka allahu khayran walaalka Een, guud ahaan culummadan iyo lajanadan oo isku xiranaayeen oo moogtahay loo xilsaaray barnaamijkaas inay soo gutaan bulshada waxay kala kulmeen waxaan caadi ahayn oo halkan aan ka sheegi karin waa baahi aad u daran baa u qabeen aad baa u soo dhoweeyeen culummada iyo eh, lajanadan socotay waxayna ugu faraxsanaayeen si aan caadi ahayn waxayna mar kasta ay dhahayeen barnaamijkan amal waa barnaamij aan u baahnayn waxaan u baahanahay in nagu soo celceliyo meelaha qaar waxaad dareemaysaa dadka markii khayrkan iyo wanaaggan loo sheegay si gaara waxay leeyihiin ganacsada qaar waxay leedahay anaga halkaanba iga qusaysaa halkaanba iga qusaysaa halkaan anaga itaabanaysa anta anaa itaabanaysa anta meeshii anaga mogtahay aan uga baahnay hadal heen iyo waxay ka dhalatay iyo sheekahay iyo si ugu faraxsan yihiin bay ka dhalatay markan guud ahaan waa bulshada aad ba ugu baahnayd ee barnaamijkaas waxayna u baahan yihiin in barnaamijkan aad iyo aad looga celiyo wacyigelinta in loo badiyo waa gartay inta badan ragga mas-uuliyiinta iyo culimada wada socda ee maraya degmooyinka iyo deegaanada marka ay tagaan magaalooyinka inta badan dadka maxay kala hadlaan maxaase loo jeediyaa jasaak allahu khayran horta guud ahaan dadkan waxaa lagala hadlaayay shareecadan baa lagala hadlaayay gaar ahaanna waxaa aad iyo aad muddan maanta loogu wacyigelinayay alwalaa walbaraa fi lislaam baa aad loogu wacyigelinayay waxaa kale lagu wacyigelinayay addifaac an araadi almuslimiina min ahami furuudi alacyaani ba ayadan mowduucaas baa kamid ahay aad guud ahaan lagu beegsanayay waxaa kale kamid ahay oo alamru bilmacruufi wanahyu can ilmunkar oo maogtahay asal u ah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhuuna can ilmunkar waxaa kamid ahay marka mas-uuliyat alwaalideyn fi tarbiyati alabnaa in dadka waalidiinta ah mas-uuliyad ka saaran tahay oo diintooda ku tarbiyayaan oo maogtahay ay la socdaan dhadhaadoo la socdaan oo ay noqdaan dad ku tarbiyeynayo shareecada rahmaanka sidii aan u noqonin dad meel kale iyo balaayo kale iyo mogtahay lagu shubay aan u noqonin baa kama dahayday waxaa kale kamid ah walaalayaal ataxdiir calil muskiraad in dadkan loogu digo muskiraadka iyo mukhaadaraadka iyo in loogu digo loogu digo iyo waxyaabaha xunxun in loogu digo ummaddan oo muslimka ah guud ahaan baa kama dahayday waxaa kama dahayday in dadkan loogu digo lagu wacyigeliyo attawbatu asaadiqa attawbatu saadiqa walrujuucu ila allah in ilaahay subxana wa taala loo towba keeno ilaahayna loo noqdo baa kama dahayday guud ahaan watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun tan ilahay subxana wa taala uu leeyahay guud ahaan markan dadkan ilahay u towba keenaan ilaahayna u noqdaan baa kama dahayday waxyaabaha lagu wacyigelinayay baa kama dahayday waxaa kale kama dahay walaalayaal khalwada iyo ikhtilaadka iyo waxyaabaha moogtahay oo diinta ay reebayso dhammaantood dadkan looga digo waxaa kale kama dahay moogtahay in oo laisku booriyo alxathu an makaarim alakhlaaq dadka in oo dabeecada wanaagsan iyo barnaamijyadaas ayagana lagu booriyo baa kamid ahayday guud ahaan waxaa kale kamid ahay shucuur bilmas-uuliyad dadkan in ay dareemaan in ay ka saaran tahay diintan mas-uuliyad ka saaran tahay oo qof gooni aan lahayn oo dhammaan dadka muslimiinta eh ka wada dhexayso in ay difacdaana waajib ku tahay qof kasta muslim ah waxaa kale oo ka mid ah in barnaamijyadaas oo moogtahay laisku waaniyo ahamiyatu salaad wa tacdiimu qadriha fi lislaam salaada waajibnimadeeda salaada ahmiyada ay leedahay iyo qadirka ay ku leedahay islaamka dhexdiis baa kamid ahay waxaa kale kamid ah in jamaacaadka la laazimo ummadda muslimka masaajid ku xirmaan jamaacaadkana ay laazimaan si maogtahay ummaddan u noqoto ummad oo maogtahay ku xiran beydka ilahi subxana wa tacaala waxaa kale kamid ah walaalayaal oo muhiimka ahaa in oo laga hadlo qabaliya qabaliya dadkan ma ogtahay waa aad u baabi'inayo oo rafaaday ummaddan qabaliya qabaliya marka dadkan in loogala hadlo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa dareemaysaan wuxuu ku tilmaamay hiya mutinna hiya mutinna hiya wax urayba ku tilmaam nabiga calayhi salatu wasalaam markaan wax qaabdaran waa ummaddan markaan qabiil waa wax la garanaya ma ogtahay litacaarafu ina akramakum cinda allahi ataqaakum tan ilahay ku tilmaamayo laakiin waxaa la diidaya qabaliya qabaliya markan wax xun wey markan taasna ummaddan in looga digo dadka guud ahaan almuslimu akhulmuslimu qofkan qofka kale walaalkiis qofka kale muslimka walaalkiis markan guud ahaan dadkan waa hal meel baa ka wada imaadeen iskumad weeye wax kala duumaanta ma jiraan markaan in lagu dheganaado islaamnimadaas baa u dhexayso ukhuwadii iimaanigii baa u dhexayso qof kasta markaan in oo moogtay meesha dareemo qabaliya iyo qurunkaana iska ilaaliyo baa laga wacyigelinaya guud ahaan jazaaka allahu khayran marka inahaas baa dadka loogu wacyigelinaya jazaaka allahu khayran ugu dambeyn sheekhana sheekh axmed maxay tahay fariintaada ama baaqaaga ku wajahan guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayada jubbada hoose iyo guud ahaan wilaayaadka islaamiga bismillaah jazaaka allahu khayran walaalka guud ahaan dadka muslimiinta ah oo wilaayaadka islaamiga ku nool waxaan leenahay in kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala aan wada difacno aan gacmaha isqabsano gaaladaas aad dareemaysaan meel kastoo ay joogto way ku madaysan yihiin in nuurka ilaahi subxana wataala dumiyaan liyudfi'uu nuur allah annagana maadaama dad muslimiin aan nahay in annaga aan u midowno gaalada baabi'intada iyo waxyaabaha ay maanta ay wadaan oo humaanta iyo fasaadka ah inaan ka hortagno guud ahaan dadka muslimiinta intaas baan leeyahay gaar ahaan dadka walaayada jubbada hoos ku nool waxaan leenahay wacyiga iyo guud ahaan iyo xamladii iyo wahi socday waad dareemayseen waxaa loo baahan yahay marka inaan dhaqangelino waktiga iyo maogtahay awaamirta heliga oo ku ekayday intaasna waa wada dhow yihiin inaan qaadanno qof kasta markaan u diyaargaroobo xamladan iyo way ka soo baxayay khayrka si u fuliyo baan leenahay walaayada jubbada hoose waad dareemaysaan cadow baa maanta meel kasta ma ogtahay duulaan ugu soo ah waxaa markan loo baahan yahay inaan u istaagno codowgaas haddii aana bulshada kala duwan aan nahay haddii nuqaba ay yihiin haddii salaadiintii waxgaradkii ganacsatadii in aan noqonno dad habadda ridaayo iyo dad oo ma ogtahay maalgelin aan noqonno wajaahiduu fii sabiilillaahi biamwaalikum wa anfusikum tan ilaahi subxana wataala uu leeyahay marka inaan dhaqangeyno aayaadka ilahi subxana watacaala xumaanta iyo fasaadka ay noo soo wadaagna aan ka hortano aan iska diidno antaas alila jazaka allahu khayran
وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام qodobo kale oo muhiim ah ayaa inagu soo maqan balse markan ku soo dhowaada xubinta caafimaadka iyo halqada shan iyo tobanaad waxaana soo jeedinaya dhaktar qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor cabdiqaadir waxaa dhacday in caruurta iyo dumarka qaarkood ay cunaan wax aan cunto ahayn sida dhuxusha dhagaxaanta qaar carrada iyo wixii la mid ah arrinkaas caafimaad ahaan maxaa la dhahaa maxaase sababa bismillaah waa mahadsantaha waxaan cunto ahayn in la cuno horta waa condition loo yaqaano bika marka waa qofku inuu cuno waxaan cunto ahayn wax loo yaqaanaa sida inuu shamiitadoo kaleeto dhuxushoo kaleeto eh, caradoo kaleeto waxaasi dadka cuna wax loo yaqaanaa broseska isaga waa bika Eh, dadka cunna noocyada ugu horeeya la yaqaan waxaa kamid ah sida caruurta dadka maskaxda ka waalan naagaha uurka leh waxyaalaha kale waxaa kamid ah sida anemia dhiig la-aanta gooryaanka loo yaqaan askaariyeyska haddii macalinta jirka ku jiro oo kaleeto uu ku imaado dis- eh, imbalance ama ay isla ekaan weyso haddii eh, nutrition deficiency uu jiro oo kaleeto ama nafaqa daradiisa qofka isku dheelitirna ama ay ku filnayn hadduu jiro qofka walaac ama welwel uu ku furan yahay calaamadahaas qofka hadduu isku arko waxaa la rabaa inuu dhakhtar u imaado waa mahadsantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
nabadoon maxamuud cali geedi oo ka hadlay kulamadii badda soomaaliya oo looga gorgortamayay toddobaadkan oo ka dhacay magaalada ankara ee dalka turkiga waxaa nabadoonka waraystay waryaheena maxamed shii cali nabadoone marka ugu horeysa kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan wadhawa assalaamu calaykum waraxmatullah wadhawa nabadoon maxamuud cali geedi sideed u aragtaa gorgortankaay maanta ku jirta badda soomaaliya oo maraya itoobiya in la yidhaahdo bad waan idiin siinaynaa laakiin qaabkaan u rabno ayaan idiin siinaynaa iyaguna ay leeyihiin maya qaabkaan rabno noo siya badda soomaaliya gorgorta ay ku jirto wallaahi marka la fiiriyo wax qofka damiir leh oo naxdin maaha oo naxdin u dhinta waayo xoolihii annagoon lahayn oo ummadda muslimiintaa lahayd hantidii keliya ay lahayd waa biyahaas badda oo maanta etoobiya leedahay annaga ha nala siiyo iyo waydin siinaynaahe ee waa idiin ogolnahaye ka soo baxa ee ninkaad ballanka la soo gasheen meel ka dhowaan idin siinaynaa iyo maya shuruud ha nagu xirinina ee na siiya oo maaragtay turkina uu leeyahy ha la siiyo badda ee laysku khilaafsan yahay sidii loo siin lahay bis aa laysku diidan yahay maahane layskuma diidana in la siiyo iyaduna ma dii ma ma- inay qaadato way ogoshee shuruud la-aanay ku rabtaa wax shardi la-aana oo maarata iska qaada la yidhaahdo macnaa waxaan qaado sida adoo jidka shan yaroo alaaba ka heloo kale inay u qaadatay rabtaa nimankaana waa niman loo soo diray inay hal jiil oo muslimiinta ilmaheeda ka mid ay baabi'iyaan si dhulkan gaala ay u qaadato hadda kahor anoo yaroo ka shaqaynaya hotel ayaa nin oo oo qoral la dhihi jiray group four aan waxaan ku qoray lacag taxi la yidhaahdo oo dowladda markaa u taqiin oo canshuur loo qaada dowladda markaas wuxuu ugu yidhi dowladda lacagtan aad qaaday yaad u qaade saan- yaad u qaadayso maxaad baraad u qaaday adinu kugu dila markaas waxaan ku yidhi markii adigu aad qaadan lahayd maxaa sabaree igu dilo marka dadkii halkaa fikirkoodu joogay iyo wadankii aan saas uga dhimanaynay ayaa maanta waxaa leeyahay si bilaashaha laygu siiyo iyo waxuun heshiisa nala saxiixo iyo muuse isaguna meel la taagan anaa siiyey taan aniga siiyaa sharciga cid kaloo wax siin kartaana ma jirto waa cuqubo ummaddan ku dhacday waa nasiib darro waa wax aad looga xumaado laakiin waxaan leenahay oon u sheegaynaa etoobiya waxa la damca iyo kuwan doqnaha oo meesha jooga etoobiyana bad ma qaadan doonto mana qaadan karto mana laha cid bixin kartaa taaka dhul oo oo soomaalilana ma jirto dhulkan waxaa iska dad muslimiina oo soomaaliya la yidhaahdo horena gaala weligeed toddoba boqol oo siddeed boqol oo sani u- ay u ordaysa inay qaato waanay qaadan weyse dariiqii awooyaasheed ugu diideen oo ka fudud dariiq dariiq jihaada aan ugu diidaynaa etoobiyana waxaan leenahay ma qaada doontiin mana ku nacfi doontiin waa ku baabi'i doontaan taariikhtiinu adinka aa ku baabadaan idinka raaci doonta jihaadaa idinka diyaara dhallinyarada idin diyaara ummadda soomaaliyeed idin diyaara wax aad baddaa qaadan doontaan ma jirtee inta aad haysaan hadda qarash haysaga dhamayna inaad diyaarad ku raacdeen inaad hotel ku degtaan haddiya idinkaga baabin saasaan etoobiyana leenahay ugu dambayntii soomaali maxaad u soo jeedinaysaa nabadoon maxamuud cali geedi soomaaliya waxaan leeyahay war waxa alla idin garta war waxa ilaah idin abuurta garta war ilahay wuxuu idin abuur- in- in- isaga caabudiin oo idin garta oo idin abuurta markuu ilaahay idin abuurta inay caabudiin ood addoommo ilaahay noqotiin ilahay haddana waxbuu idin siiyey waxaan moogtahay wax gaalada idin siima ilaahayaa idin siiyey wixii adinka ilaahay idin siiyey dadnimo aa ku ceshataan yeesha ninka maanta isle eh, eh, dad waxaa la sheegaya magaalaa noo dhisme war magaalada dhismee yaale wallaahi hadda idahaad ku ilaashataa oo idahaagaad ku dhaqataa ee inta dhulka la qaato oo idaha lagaa qasho islaanta lagaa fuulo adina addoon lagu xamaasho lagaga dhigaa dadka ugu liitaa da- innaga ku soconno waddadii aan gaala addoon uga dhigi lahayn annaga ku soconnay adiga hadu how degdeg inaa addoon noqoto kuwa ordaa waxaan leenahay gaalada ordaa waxaa u degdegaysa inaa addoon noqotiin annagana waxaan idiin soo wadnaa adinka in addooma la idiin noqdo marka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed waxa adinka ah leedihiin war waxaa leedihiin kuka fikiro war horta adiga maxaa leedahay waxaad leedahay markaa garatad qoftaa waxaad leedihiin dhul waxaad leedihiin bad waxaad leedihiin wax kasta horta inta kale intuu kaadisiin waxa adinka in ka maqan doonta waxaad haysiin ku dadaal soomaaliya saasaan dhihi lahaa سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
warbixin laga qoray kubaca iyo awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa idinku soo maqan balse waxaa laba goobood oo shabeellada hoose isku mar dhacay laba munaasabadood oo shahaadooyin lagu siinayay haween daaciyaad ah waxaa nooga qayb galay waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac walaayaadka islaamiga ah waxaa ku yaala macaahid badan oo qaarkood haweenku ay wax ku bartaan ayna ku qaataan duruus diini ah iyo mid kale intaba mid ka mid ah macaahidda faracyada badan kuleh walaayaadka islaamiga ah waa machad lagu diyaariyo haweenka daaciyaadka ah oo loogu magac daray khadiija binti quweylad qaar ka mid allaamaha machadka waxaa sannadihii lasoo dhaafay ka aflaxay haween badan kuwaas oo iminka dib u bixiya duruustii ay soo barteen laba farac oo machadkani uu ku kala leeyahay magaalada kurtunwaarey ee gobolka shabeellaha hoose iyo deegaanka dacaaraa oo iyadoo hoos taga dhowaan waxaa ka qalin jebiyey ku dhowaad konton haween ah oo muddo saddex sanaha u fadhiyey sidii ay cilmi badan u bara lahaayeen laba xafladood oo agaasinkooda ay lahaayeen maamulka degmada kurtunwaarey iyo kan deegaanka dacaaraa ayaan ka qayb galay kuwaas oo haweenka khudbado baraarujin iyo dhiirigelin ah loogu jeediyey shahadooyinna lagu guddoonsiinayey xafladaha ayaa waxay qatin amaba xiritaan u ahaayeen waxbarashadii ay ku soo jireen saddexdii sano ee lasoo dhaafay xafladda koowaad oo kurtunwaarey ka dhacday waxaa ka soo qayb galay weliga gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid ah culammada diinta islaamka maamulka degmada iyo saraakiil kale intaba hablaha oo xijaabo iyo indhashareero midmadow ku libisan mid walibana wejiga ay ku soo xiratay calantu xuudku ku xardhan yahay ayaa waxay soo fadhiisteen dhismaha xafladdu ay ka dhacaysay oo aad loo hagaajiyey waxaa in badan oo iyaga ka mid ahi ay soo bandhigeen waxyaabihii ay barteen mid ka mid a gabdhaha ayaa goobta waxay ka akhrisay tafsiirka aayado qur'aanka kariimka ah ka mid ah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waaladiina kuwii yarmuuna tuuraayey almuxsanaati gibdhaha dhowrsoon sina iyo xumaan ku tuuraayey suma kadibna lam ya'tuu aan ula imaanin biarbacati shuhadaa'i afar markhaati fajliduuhum garaaca samaaniina jaldatan siddeetan garbaash ku dhufta walaa taqbaluu ha ka aqbalin lahum ayaga shahaadatan shahaada ha ka aqbalina abadan weligood wa ulaa'ika kuwaas humul faasiquuna waa kuwa faasiquun ilaahay subxaana wa tacaala dacadiisa ka baxay laba ka mid ah gabdhaha ka qalin jebinaya maxadka khadiija bintu quweylad farciisa degmada kurtunwaarey ayaa sidoo kale waxay akhrinayaan axaadiis laga wariyey nabigeenna sala allahu calayhi wasalam iyagoo islamarkaana af soomaali ku micnaynaya عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل حنظلة ليس لها ريح وطعمها مر متفق عليه halka xafladdu ka socotay oo gabdhuhu ku qalin jebinayeen ayaa midooda waxay ka jeedisay khudbad ku bixaysay luqadda carabiga taa oo waxbarashadooda ku saabsan أولا نحمد الله ونشكره على ما أنعم علينا من نعمة الإسلام والإيمان والجهاد والرباط والأمن والاستقرار ووفقنا طريق الهداية والرشاد ويسر لنا ملازمة الدروس في وقته وجعلنا من المستفيدين في هذه المعهد معهد خديجة بنت خويلد لإعداد الداعيات sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ah culummada diinta islaamka ayaa waxa uu goobta ka sheegay in barashada cilmiga iyo ku camalfalkiisaba rag iyo dumarba laga rabo cilmigu waa waxa keliya ee lagu barto allah iyo weynaantiisa iyo tilmaamihiisa iyo tawxiidkiisa cilmigaa lagu bartaa waxaa lagu bartaa nabigaa lagu bartaa cilmiga iyo hadyigiisa iyo dariiqadiisa iyo wixii lala soo diray cilmigaasa lagu ogaan kara caqliga laguma ogaan karo idan cilmiga in la dalbaa waa waajib cid walba waajib uu ku yahay oo muslima inta ka khusaysa isaga inta kale fardu kifaayahana cidda ilaahay ugu talagalay ayaa markaas alla ku karaameeyey marka gabdhaha daaciyaadka waxaan ugu bashaaraynaynaa inay maanta waafaqeen haadihi alfadiila man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin gabdhahan oo tiradoodu gaaraysa toddobiyo toban munaasabadda loo qabtay waxaa gebagabadii ka hadlay sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo ah waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose waxaa kaloo laga rabaa gabadha muslimadda ah inay ku tilmaanaanto run sheegidda shareecada islaamka inay ka run sheegto qowlan wa ficlan ay u run sheegto gabadha muslimadda waxaa la rabaa inay ku tilmaantaanta kitaabka ilahi subhana watacaala ee waxyaalaha uu mugtay ee ka baratay waxaa kaloo laga rabaa gabadha inay ka fogaato qiibada iyo xanta iyo isku diridda waana dembi weyn kabiira min alkabaa'ir waa waxaa ka mid a gabadha muslimadda inay ku tilmaanto laga rabaa inay ma og tahay ay ku labisato xishood oose ragga aysan dhex gelin markay suuqyada marayso waxaa la rabaa ragga meelaha ay fadhiistaan inay ka wareegato codkeeda waa inaan laga maqlin bannaanka iyadoo gurigeeda ku jirto saasuu ilahi subana wataala ugu talagalay haddii la rabo mogtahay janno ilahi subana wataala silcadiisa in la helo tilmaamahaas in lala imaada la rabaa waalidiintana ubadkooda inay ku tarbiyayaan laga rabaa ummadda ninkii wax u noqdayba waxaa soo barbaariyey hooyo soo maha hooyaa soo barbaarisay marka waxaa la rabaa awlaadda in la tarbiyeeyo awlaadda cuntada in la siiyo waxaa ka muhiimsan in la tarbiyeeyo ya tarbiyada sharica islamka fiiri waxaas meelaha ay ka hadlaysa fiiri qof cunuga markuu dhasho awal wahla uu dhasho cunuga oo calo bannaanka uu soo baxo ayaa ka bilaabanay maxaa yeelay waxa ugu horeeya oo dhegihiisa ay maqlaayaan maxaa ka mid ah ya waa tawxiid inuu maqlo soo maha waa lagu aadaama waa tarbiye waa meesha ka bilaaban ilaa cunugu ka weynaado waxa weeyaan tarbiyada inay socotaa la rabaa hooyooyinka marka insha allah tacaala iyaga aasaaska iyo guriga mas-uulka ah waxaa la rabaa inay mogtahay bulshada ee bedelaan oo carruurta ay tarbiyeen qiyaamana waa la isweydiin doonaa salaada waxaa la rabaa in lagu kontaroolo oo masaajidka waxa weeyaan marka jamacadka la aadaama loo diraa la rabaa qaboobaha waa in la kiciyo arrintaa waxaa weeyaan ha looga fo- ha looga fogaado gabdhaha ducaadana si gaar aan ula daarmaya tusaale inay u noqdaan la rabaa gabdhaha kale waxa wax loo baraya maxay ahayn hadafka laga lahay maxay ahayd waa inay takyiir bulshada ku sameeyaan gabdhaha muslimaadka inay bedelaan oo lagu daydo oo xijaabka loogu daydo oo waxbarashada loogu daydo oo diinta ilahay usoo jiidaan haweenka qalin jebinayey waxaa la siiyey shahaadooyin waxaana lacag lagu abaalmariyey saddexda gabdhood ee galay kaalimaha koowaad labaad iyo saddexaad waxaa xusad mudan in gabdhaha kow iyo laba galay ay isla dhasheen sidoo kalena walaashood kale ay qalinjebiyaasha ka mid tahay intaa kadib waxaan u safarnay deegaanka dacaaraa oo qiyaastii soddon kilomitir u jira kurtunwaarey si aan uga qayb galno xafladda haween iyaguna ka qalin jebinaya macadka khadiija bintuqweylad faraciisa deegaanka tani waxa ay ka duwan tahay xafladdii kurtunwaarey ee dhismaha gudihiisa ka dhacaysay oo middan waxaa lagu qabanayaa meel fagaaro ah oo dadka kii la cusumay iyo kii kaleba uu fursad u helayo in uu soo xaadiro si uula socdo khudbadaha iyo kelimaadka munaasabadda laga jeedinayo hablaha deegaankan ku dhaqan ee qalin jebinaya oo soddon ka badan waxay sidai saaxiibadooda aan ku soo arkay kurtunwaarey xiran yihiin xijaabada midmadow ee dhulka gaaraya iyadoo mid walibana indhashareer ay wadato calanka tawxiidkana wejiga ku soo xiratay حديث يا حرف قرآن حسابتي باي برتين وكاهر سرم مرين abwaan deegaankan iyo deegaanada ka agdhowba caanka ah ayaa waxa uu tirinayaa tix kooban oo dabaaldegga qalinjebinta ku saabsan وكاهر سرم مرين هبلها حديث يا حرف قرآن حسابتي باي برتين وكاهر سرم مرين هذه كلوهن لها hilac baa loo bahaya hilac baa noo bahaya hareed baa daadsan meel qalinjabiyaasha ayaa mikrofoonka muddo heestay iyaga oo noo soo gudbiyey qaar ka mid ah casharadii ay qaateen ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لقربته على المقيمين في الأوطان والسكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هي الطهارة لغة وشرعا؟
الطهارة لغة النظافة وشرعا فعل ما تتوقف عليه إباحة ولو من بعد الوجوه أو ثواب مجرد للطهارة أربع وسائل وأربعة مقاصد ذكريها waxaan arkayay qaar ka mid ah haweenka oo carruur yaryar ximbaarsan taa micnaheeduna waxaa weeye in haweenkan ay wax baranayeen iyadoo qaarkood uurka iyo adhaxda ay ku sidaan waxaa iyaga iyo saaxiibadooda kale ayaana xafladooda aan ka soo qayb galay ku farxsan yihiin cilmiga ay barteen laakiin mas-uuliyad weyn ayaa dusha ka saaran taas oo la dhowrayo sida ay uga soo dhalaalaan maadaama juhdigii lagu soo bixiyey mid ka badan inay la yimaadaan la doonayo sababtoo ah cilmiga ay ximbaarsan yihiin ayaa waxaa looga fadhiyaa in haweenka kale ay baraan nabadoonka beesha jiiddo oo la yidhaahdo sayid cali ayaa munaasabadda ka jeediyey hadallo haweenka uu kula dardaarmayey ilaahay subxaana wa tacaala ayaa raadla hayaatay ogolaanshihiisa intaata helin ee, gaar ahaan walaayada degmada kutaaley mas-uuliyiintiisii ducaadisii dacayaakasii kullib iyo culamacad wuli bartay kullib gamaraasnu insha allahu tacaala jasaakallaahi khayran gamannu horta wuli barasho sidiisaa faa'iido badna han wuli bartaa yadag wuli barta ilam wuli barana samee maag ma dacaara yadag haysan ilaarkow maaka yad badna haysan yili badna haysan oo dacaarag waalidiinta gabdhaha qalin jebinayey ayaa door ku lahaa munaasabadda nabadoon macalin yuusuf ayaa waxa uu jeediyey kelimad gabdhaha qalin jebinayey uu kula hadlayo Ee, gabdhahana waxaan leenahay waxaa laydin baray waxaa laydin baray ilaahay dartiis ee, waxaa weeye wixii aad barateen waxaan leenahay ummadda uga faa'iideeya ilaahay dartiis ugu faa'iideeya ilaahay dartiisa waxa laydinkugu faa'iideeyey waxaa laydinkugu faa'iideeyena waxay ahaayeen inaad ummadda wax bartaan wixii laydin baray inaad guryaha la fadhiisataan laydinkama rabo waxaa laydinka doonayaa ummadda kale inaad gaadhsiisaan una libisataan wakhtiga iyo maaragta juhdiga laydinku bixiyey inaad adunkuna bixisaan saddexda gabdhood ee galay kaalinta koowaad labaad iyo saddexaad ayaa abaalmarino lacageed la siiyey iyadoo ugu dambayntiina dhammaan haweenka ardayda ahaa ee qalin jebinayey shahaadooyin laga safay haweenku dhaqan walaayadka islaamiga ah ayaa safka hore waxay uga jiraan waxbarashada waxaana la odhan karaa meelaha qaar waxa ay ka horreeyaan ragga سأبقى فخورا بإسلامي
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay warbixin shisheeyaha daabacay ayaa ka warramaysa kubaca iyo awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana isha soo mariyey maxamed cali aadan warbixin dheer oo ciwaan looga dhigay al-shabaab ayaa kobac ka samaynaysa soomaaliya ayuu qoray mowqic lagu magacaabo the hindu kaasoo tilmaamay in burburka dowladda federaalka uu kobac iyo horumar u yahay xarakada al-shabaab warbixinta ayaa ugu horreyn soo hadal qaaday weerarkii nafurnimada ahaa ee labadii agosto ka dhacay hotelka beach view ee xeebta liida ee magaalada muqdisho kaasoo geystay khasaa'ir ba'an oo soo gaaray xubno iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka qof walxaa qarxawata ayaa isku qarxiyey goobta kadibna waxaa soo galay dagaalyahano hubaysan kuwaasoo toogasho ugu dhaqaaqay dadkii ku sugnaa goobta ugu yaraan soddon iyo toddoba ruux ayaa ku dhimatay laba boqol iyo toban qofna waa ay ku dhaawacmeen mas-uuliyadda weerarkana waxaa sheegtay xarakada al-shabaab ee hoos tagta al-qaacida taasoo toddoba iyo toban sano wada dagaal ka dhan ah dowladda federaalka ayaa lagu yidhi warbixinta uu daabacay mowqicda hindu sida warbixintu ay tilmaamayso weerarkan oo keliya ma aha weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulinayso si guud geeska afrika gaar ahaanna soomaaliya waxaana bishii maarso ee sanadkan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale ay muqdisho ka fulisay weerar lagu dilay toddoba iyo labaatan ruux oo saddex ka mid ay ahaayeen shaqaalaha baarlamaanka dowladda federaalka kenya ayaana ka mida dalalka ay ka howlgasha xarakada al-shabaab warbixintu waxa ay markaani dib u milicsanaysaa taariikhda soomaaliya iyadoo tilmaamaysa in dalkani ay soo mareen gumaystayaal ay ka mid yihiin ingiriiska talyaaniga iyo faransiiska wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol iyo lixdankiina waxaa la dhisay soomaaliyada casriga ah oo noqotay dal dimuquraadi ah sida uu mowqicda hinduu sheegayo maxamed siyaad barre hogaamiyihii shuuciga ahaa ayaa talada soomaaliya afgembi kula wareegay sanadkii kunsagaalboqollixdaniyosagaalkii kunsaaalboqoltoddobyotoddobaatankina waxa uu galay dagaalkii cuslaa ee ka dhanka ahaa dowladda etoobiya kaasoo ku soo dhammaaday jab soo gaaray ciidanka soomaalida markiiba waxaa maxamed siyaad barre ku bilowday dagaallo ay horinayaan jabhado xulafa la ahaa dowladda etoobiya taasoo keentay in awooddiisa ay isdhinto dalkana waxa uu lugaha la galay dagaallo sokeeya oo ay ku dhinteen saddex boqol oo kun oo qof sida uu sheegayo mowqica the hindu kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii waxaa dalka soomaaliya soo galay ciidamo ka socda qaramada midoobay iyo maraykanka bishii oktoobar ee isla sanadkaasi waxay isku dayeen inay gacanta ku dhigaan saraakiil hogaaminaysay kooxaha dagaalka kula jiray maraykanka laakiin waxa uu howlgalkaasi ku soo dhammaaday in dhulka lasoo dhigo diyaarad helikobtar ah kuna dhintaan siddeed iyo toban askari oo amerikaan ah halka ciidamada maraykanku ay dileen ugu yaraan saddex boqol oo qof oo shacab ah sida ay tilmaamaysa warbixinta laga soo bilaabo labada kun iyo afartii waxaa bilowday iskudayo lagu doonaya in muqdisho looga hirgeliyo dowlad ilaa afar iyo toban iskuday ayaana la sameeyey welina kama soo bixin dowlad awood leh inkastoo baarlamaanka dowladda federaalka uu sanadkii laba kun laba iyo tobanka u doortay xasan sheekh maxamuud inuu noqdo madaxweynaha dowladda federaalka ayay leedahay warbixinta uu daabacay mowqicda hinduu dhanka kale xarakada al-shabaab oo ah jamaaca hubaysan oo salafiye ah ayaa bilowday inay ku xididaysato soomaaliya iyadoo sannadkii labada kun iyo lixda la wareegtay muqdisho kooxdan ayaa asal ahaan ka tirsaneed al-itixaad al islaami oo ahayd jamaaco ka hana qaaday soomaaliya burburkii dowladdii maxamed siyaad barre waana jamaaco ay saraakiisheeda kusoo tababarteen galbeedka qaaradda aasiya iyadoo taageero ka helaysa ururweynaha alqaacida ayay leedahay warbixinta uu daabacay mowqicda hinduu sida ay sheegayso warbixinta dhallinyaradii jihaadiyiinta ahaa ayaa noqday garabka milatari ee maxkamadihii islaamiga tirada xubnaha al-shabaab ayaana sii kordhaya si gaar ah wakhtigii muqdisho qaybo ka mid ay ku sugnaayeen ciidamada etoobiya iyo dowladdii kumeel gaarka sababta ayaana ahayd in dad badan oo soomaali ah ay u arkayeen in dalkooda lagu soo duulay goor dambe waxa ay xarakada al-shabaab noqotay awood caalami ah oo saameynteeda ku leh wadamada gobolka iyadoo weeraro qaraxyo oo khasaare dhaliyey ka geysatay dalalka kenya uganda iyo etoobiya ayay leedahay warbixintada hinduu uu daabacay sida ay warbixintu tilmaamayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka baxday magaalooyinka waaweyn ee muqdisho kismaayo iyo baraawe ayaa dib u saldhigatay deegaano iyo magaalooyin dhaca koonfurta soomaaliya halkaasoo ay ka hirgelisay maamul iyo nidaam saameyn ku leh dalka inkastoo howlgalka midooda afrika iyo dowladda federaalka ay guulo ka sheeganayaan dagaalka ka dhanka ah xarakada al-shabaab haddana mowqicda hinduu ee qoray warbixinta ciwaanka looga dhigay kobaca al-shabaab ee soomaaliya waxa ay tilmaamaysaa in al-shabaab ay si xiriir ah u fuliso weeraro khasaaro badan dhaliya iyadoo sheegtay in intii u dhexaysay labada kun iyo tobankii ilaa labada kun iyo labaatankii ay dalka ka fulisay weeraro dhaliyey dhimashada kumanaan ruux warbaahinta gobolka kuwa caalamka xarumaha diraasaadka amniga iyo khubarada ka faallooda arrimaha waxa loogu yeeray argagixisada ayaa dhammaantood isku raacsan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanaysa marba marka ka dambeysa waxaana labadii sane ee lasoo dhaafay ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka hortagtay isku dayo ay wadeen maraykanka midowda afrika iyo dowladda federaalka oo lagu doonaya in lagu wiiqo awooddeeda
dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaa igala qaybgalay qaar ka mid ah wariyaasha idaacadda islaamiga alfurqaan tan iyon intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
السامي دين عظيم هو السامي